asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gacaliya waxa ku soo wacaya waa maxamed cali waxaa matalayaa agaasimaha iskuulka shon macman dhammaan waalidiinta oo dhan waxaa la ogeysanayaa ka bilaabato berito oo arbaca ah sideed iyo tobanka ee march in iskuulka uu xiran yahay waxaa kaloo la xiray waxyaalihii kale ee ka socon jiray iskuulka ilaa iyo bisha afaraad lixdeeda waa abriil lixdeeda waxaa kaloo la xiray ama la kaansalay shirkii u dhexeeyey waalidiinta iyo macalimiinta iskuulku wuxuu bixin doonaa cuntadii caruurta la siinayay maalin kasta taas oo bilaabanaysa isniinta ilaa iyo jimcaha waa quracdii iyo qadadii intii ka bilaabata berito oo arbaca ah waa la bilaabayaa waxaana la bixinayaa afar saac waxaa laga qaadanayaa weniski family center oo ku taala elm street iyo obrian center oo masaajidka agtiisa ah oo adresskana waa soddon iyo laba miles bay avenue weniski ischoolna waa laga qaadanayaa meesha ilmaha laga qaadi jiray ee laabiga ah laakiin lama ogolo in aad fariisato marka waxaana la siin doonaa hadeerto cunto oo laga sameeyey khudaarta wixii kale oo war ah iskuulka ayaa idinla soo xiriiri doono macalimiintana hadeerta waxay hagaajinayaan oy u diyaarinayaan caruurta waxay wax ku baran lahaayeen sida karoon buuga oo la siin doono middle ischoolka iyo high ischoolka taas oy macalimiinta ma aragtay oy siin doonaan talaadada caruurta joogta way soo qaadanayaan kuwa kalena waa la siin doonaa iskuulkana ma aragtay sidaas ayaa ardayda looga caawinayaa iskuulkana wuu xiran yahay intii ka bilaabato waxaa kaloo rabnaa inaan idin ogeysino wixii kale oo dhib ah ama wixii kale oo su-aal ah aada qabtaan aniga oo maxamed cali ayaad daarigta iisoo wici kartaan habeen iyo maalinba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu